بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الاسم الذي لا ينصرف فصل كان وفصل الاسم اسم كي alladii isimkaasoo laa yansarifu aan sarfoomaynin hee maa kii waaye maa ism waay fiihi maaga dhexdiisii bay cilataani laba cilo ku sugnaadeen oo min cilalin cilooyin xaggoodii ka ahaadeen cilooyinkaasoo tiscin sagaal ah aw amase waaxidatun hal ahaatay dhexdiisii waaxidadaasoo taquumu istaagayso maqaama alcilatayni labadii cilo booskoodii walcilalu cilooyinkii atiscu cilooyinkaasoo atiscu sagaalka ahaayeen hiya cilooyinkaas waxaa waaye aljamcu jamca waaye iyo wawasnu lficli wasnu lficl waaye iyo walcadlu cadlo waaye iyo wataaniihu taaniih waaye iyo watacriifu tacriif waaye iyo watarkiibu tarkiib waaye iyo walalifu alif iyo annuunu nuun waaye azaa'idatani dheeri ah iyo walcujmatu cujmo waaye iyo wasifatu sifo waaye yajmacu waxaa kulminaya haa cilooyinkaasi qowlu shaaciri shaacirkii qowlkiisii ijmac wazin caadilan anith bimacrifatin rakib wasiid cujmatan falwasfu qaad kamula u dhahay ijmac jamciniyaho wazin miisaan caadilan adigoo cadaalad samaynayo annith ta'niihi bimacrifatin macrifo adigoo ku dheexan rakib istarkiibi wasid ziyaadi cujmatan cajabnamo falwasfu wasfiga wanaagsan qada kamula waa dhammaystirmay waayahay musanifka raxmatullaahi calayhi fasalkan wuxuu kaga hadlayaa alismu aladii laa yansarifu haddaba in yaro hordhac ayaan samayneynaa dhegta raariciya marka koowaad waxaan ognahay isimka in asal u leeyahay alcraabu wasarfu icraab iyo sarfoomid waxaan dhahnay waxaan ognahay isimka asalkiis inuu yahay icraab iyo asarfu inuu noqdo mucrab iyo inuu noqdo munsarif asalka waa saas haddaba haddii isimkii oo mabni ah ama mabni noqday la argo la arko maxaa imaana su-aal oo ah lima buniya isimkii oo mabni noqday asalkiisii mucrab ahaa haddii la arko calaamatu su-aala imaanaysa waxaa waaye calaamad su-aalkaasiina lima buniyaa hor maxaa loo bineeyay isimka asalkiisii icraab uu ahaayeyba jawaab aad leedahay waa soo marnay waxaa la dhahayaa limushaabahatihi alxarfa shabahadda isimkii shabahay xaraf darteeda ayaa loo baneeyey oo muxuu ku shibahay baab kale waay su-aashaasi jawaaba loo helay soo maa waana soo marnay inta io dhig ma rabo taas haddaan haddii laakiin haddana su- ee, isimku waxaa u asala lahay inuu noqdo munsarif soo maa ama sarfa waxaa asal u ah isimku inuu yahay munsarifnimo munsarif inuu yahay haddaba haddana su-aalaa imaanaysa haddii la arko isimkii munsarif asal u ahaa maa la yansarif noqday maxaa imaana su-aal waay isimku maxaa asal u leeyahay inuu yahay munsarifnimo haddii munsarif asal u ahaa la arko isimkii maanta maa laa yansarif noqday maxaa imaana su-aal maxay tahay su-aasha lima munica min asarfi lima munica min asarfi oo maxaa looga diiday sarfi in sarfi loo diido maxaa keenay isim munsarifnimo ayaa asal u ahayd haddii munsarifnimo asal u ahayday in munsarifnimadii loo diido oo maa laa yansarif laga dhigo maxaa sababay lima munica min asarfi ayadana jawaabaad leedahay jawaabteed waxaa waaye limushaabahatihi alficla limushaabahatihi alficla isimka waxaa looga diiday sarfi hee shabahadda asaga shabahay ficil waay limushaabahatihi alficla shabahad oo uu asaga shabahay hee ficil dartiis a looga diiday ficil ayuu shabahay idan isimka mar haddii oo xaraf shibahana waa la banaynayaa haddii ficil shibahana waxaa laga dhigayaa maa la yansarif haddaba marka arrinta labaad waxay tahay oo muxuu ku shibahay isimkaani sarfiga waxaa looga diiday ficila shibhay soo maha ficil muxuu ku shibahay su-aal waay arrinta labaad waxaa waaye aan ka hadlayno waa yahay ficil haddii uu shabahay waa waan aqbalnay laakiin muxuu ku shabahay ficil ficil hee muxuu ku shibahay calaamada su-aal kale waay waxaan leenahay oo ficil muxuu qabaa oo muxuu ku shibahay waxaan leenahay ficil waxaa ku sugan laba cilo farciyataan ah mid u laabanayso lafdigiisii lafdiga midna u laabanayso macnaha ayaa ku sugan waxaan leenahay wuxuu ku shibahay ficilka ayaa waxaa ku sugan laba cilo farciyataan ah mid ka mida u laabanayso midda hore u laabanayso lafdiga midda kalena u laabanayso macnaga waa ficilka ayaa waxaa ku sugan laba cilo oo weliba haddana farac ah asal aan ahayn oo farciyataan ah oo farac ah haye mid ka mid ana u laabanayso lafdiga midda kalena u laabanayso macnaha ayaa ficilka ku sugan midda lafdiga u laabanaysa maxay tahay ishtiqaaquhu min almasdar waay ishtiqaaquhu min almasdari اشتقاقه ايه من المصدر واي ان لغا سو دنبشي مصدر واي اشتقاقا مركو وا عله فرعيه او اصل كده مصدر كواي مشتقه وفرع اصل كيسا كواي mushtaqu minhuga waay idan masdarkii waa asalkii ishtiqaaqina waa farci idan ficilku waxaa ku sugan ishtiqaaq oo cillo farciya ah oo laga keenay asalkeeda uu yahay masdarkii isimka ahaa inta ii dhig maxay tahay mid u laabanayso macnaha ixtiyaajuhu ila alfaacil ixtiyaajuhu ila alfaacili baahidu uu u baahan yahay fa- ficilka hee faacil ma dhici karto ficil faacil la-aan ah ficilkaasi wuxuu u baahan yahay ficil kasta marka hee faacil baahidan oo ficilkan u baahan yahay waa cilla farciya aaway asalkiisii kan waa muxtaaj sooma asalkiis aawe muxtaaju ileehigii waay kii loo baahanaa oo ah faacilkii idan faacilkii mu noqday asal baahidan maxay noqotay farac cilo farci ah idan baahidan oo ficilkan u baahan yahay baahidaas waa cilo farciya oo asalkeedu uu yahay hee faacilkii oo loo baahnaa ficil kasto marka waxaa ku sugan labadan cilo haddaba ficilka haddii intaas leeyahay isimkii asagana hee wuxuu shubahay ficilkii wuxuuna ku shubahay labadan cilo oo kale ayuu leeyahay isagan maxaa waaye isimkan wuxuu leeyahay hee laba cilo farciyataan ah midna u laabanayso lafdiga macnaga midna u laabanayso lafdiguu leeyahay kuwii ficilka ma aha hamoodin kuwii ficilka inay yihiin asagana saas oo sida ficilkan labadan u leeyahay ee asagana laba oo kale noocaas ee sidaas oo kale laba uu leeyahay oo asagana u baahan yahay ee laba cil uu leeyahay asagana waa farxitaan ha u qaadin asagana labadii ficilka labadii naftirkooda ayaa asagana ma aha ayuu leeyahay ma aha sida ficilkaana laba cilo farciyataana midna u laabanayso lafdiga midna u laabanayso macnaha ayaa asagana uu qabaa waay oo kale ah maadaama isagana laba cilo farciyataan ah midna u laabanayso macnaha midna u laabanayso lafdiga uu leeyahay hee marka muxuu shibahay ficilka ayuu shibahay ficil haddii shubahayna waxaa ku imaaday culays culeyskaasiina waxaa sababay hee in kasri iyo tanwiin aqbal waayo isimkii marka mala fahmay isimkii muxuu shibahay ficilka muxuu ku shibahay laba cilo farciyataan ah midna u laabanayso lafdiga midna u laabanayso macnaha ayuu ficilka leeyahay isimkiina maalinsalifka ahaa laba cillo uu leeyahay ee farciyataan ah midna u laabanayso macnaha midna u laabanayso lafdiga inta markii aad taagan tahay hee cillooyinka isimku leeyahay oo farciyataanka ah oo u laabanayaan macnaha labo cilo waay cilooyinka ee isim farciyataanka ah oo isimka leeyahay midna u laabanayso macnaha ee macnaha u laabanayaan dhe waa labo cilo bes waa hee labo cilo cilooyinka farciyataanka ah ee isimka leeyahay oo u laabanayaan macnaha waa laba cilo bes labadaas cilli maxay yihiin alcalamiyatu wasifatu alcalamiyatu wasifatu maxaa waay labadaas cilo alcalamiyatu wasifatu calamnimo iyo sifo waay ciladan calamnimada ah waxay u laabanaysaa macnaha mar walba weligeeda saas qabso ciladan sifada ana waxay u laabanaysaa macnaha weligeeda saas qabso laakiin labadoodii ma kulmi karaan wasfigii calamki iyo calamyadii iyo sifadii ma kulmi karaan maxaa dhacay maxaa diidaa waxaa diidaa calamiyada waxay faa'iideysaa ikhtisaas waa la yidhaahdo sifadan waxay faa'iideysaa ishtiraaq waa la yidhaahdo ma dhici kartaa marka wax khaasnimo faa'iideynayo iyo wax ishtiraaq waa faa'iideynayo inay kulmaan ma dhici kartaa ma jirto waay ikhtisaas aniga iska leh cid kale iguma soo dhawaanayso ishtiraaqna waa asla leenahay ma dhici kartaa meeshaasi dagaal waxaa ka dhaca hee halas dilo ah soo ma ma dhici karto mana dhici karto weligeedana suurtagal maaha inay kulmaan labadan cilo calaamnimada iyo sifada waay inta ii dhig wixii labadan ka soo haray oo musanifka noo sheegi doono saga cilooyinku waa sagaal laba haddii sagaal laga jaro maxaa soo haray toddobo toddobada kale hee cilooyinka u laabanayo lafdiga waa toddobadan kale waay waa soo gaabina cilooyin kale cilooyinka oo farci farciga ah oo lafdiga u laabanayaan oo isimka leeyahay waxa waaye toddoba cilo waay toddoba waay toddoba waay laba waa sheegnay toddobana labada waa meesh meeshii leeyihin waa waa soo sheegnay soo maha toddobadan kale maxay u xaggay u laabanayaan lafdigi lafdiga macno maahan lafdiga waay ayagana ma kulmi karaan naf ahaantoodii ma dhici karto inay kulmaan laakiin yaa kulmaa qeybtan wax ka mid ah iyo qeybtii hore wax ka mid ah labadaasasi shaqaynayaan intaas ma la fahmay kitaabkii uu imaa hadda waa intaas hordhaca ayay ahaayeen ha lagu baashaalo ayib haddii idinku adkaatana waa soo qorayna adii malaha insha allah laakiin isku daya maskaxda in la shaqaysa la rabaa qoraal ha ictimaadin weligaad maskaxda ka shaqaysi meeshii maraaxishi aan hadda soo marnay soo mar qabo wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi calayhi se u kala qaadanayaan marka isagaa noo sheegi doona faslun kan waa fasal alismu isimkii aladii isimkaasoo laa yansarifu aan sarfowmaynin aan sarfowmaynin maxaa laga wadaa tanwiin aan aqbalayne cinda man cinda bni malik kasriyo tanwiin aan aqbalaynin cinda man cinda aljumhuur faslunkan waa fasalkii wax kala saarayay waaye alismu isimkii aladii isimkaasoo laa yansarifu huwa isimka aan sarfoomaynin maa isim waay fiihi maaga dhexdiisii ku sugnaadeen cilataani laba cilo oo min cilalin cilooyin xaggooda ka ahaadeen labadan cilo cilooyin xaggooday ka ahaadeen cilooyinkaasoo tisciin sagaal ah majeeda sagaal cilo xaggooday ka ahaadeen aw amase waaxidatun hal dhexdiis ku sugan tahay aw waaxidatun qayb waa dhafan tahay cilataani waa dhafan tahay aw amase waaxidatun hal dhexdiisii ku sugan tahay waaxidadaasoo taquumu istaagayso maqaama alcilatayni labadii boos ee labadii cilo booskoodii ayadaaba isku filan meeshan wuxuu ku sheegaya musanifka sagaalkan cilo inay u qiybsamayaan laba qiibood soo maa sagaalkan cilo inay u qiybsamayaan laba qiibood see laga dareemaa maa fiihi cilataani min cilali tisin aw waaxidatun awtaas maxay faa'idaynaysaa marka qeybeen waay aw waaxidatun taquumu maqaama alcilatayn haddaba sagaalkan cilo waxay u qaybsamayaan laba qiibood sagaalkan isimka u diidayaan sarfi waxay u qaybsamayaan laba qiibood haye qeyb oo hal cilo keligeeda oo laba cilo booskood istaagayso wax ku manciya kuwaas meega waay laba waay ha alifu taaniid iyo sigatu muntahal jumhuur saaxib almridiya muu dhahay wa alifu taaniidi aqnad waxdaha wa sigatu ljamci aladii qad intahaa labadaas tacbiirka ku socdo cimridiya ayaa ugu fiican malinsarifka qaab loo akrinayo Ee, labadaasi marka waxay faa'iideynayaan ee waxay ku mancinayaan isimkii sarfi ku mancinayaan ugu diidayaan hal cilo oo laba cilo booskood istaagayso wixii intaas ka soo harayna maxay ku mancinayaan laba cilo iskuga timaaday hal cilo ka mid ah sifadii iyo saddex meelaan meeshaan ka imanayaan ama hal cilo ka mid ah calaamiyadii iyo lix meeshan kale ka imaanayaan waay isaga noo faahfaahiyi doona musanifka walcilalu buu dhahay musanifka wuu tirinaya marka tiradood ku sheegayaa haddana si tirada u tartiibta u sheegayaya mid kasta hadhow uga hadlayaa fiiri hadda si fiican u haf- u xafid u qabo walcilalu cilooyinka adtiscu oo sagaalka ah hiya cilooyinkaasi aljamcu jamca waay kow maxaa waay jamca waay waayo haddaba jamcagan jamce jamca waxaa soo marnay saddex jamac jamu anathu saalim jamu taksiir eh, jamu taksiir jamu anathu- anathu saalim iyo jamu dakaru saalim soo ma saddex jamac ayaa soo marnay haddaba marka jamcagan jamce waayo jamu taksiir waay jamu muanathu saalim ma aha he maba noqonayo liannahu ilaa eh, laa yakun ilaa munsarif maalinsaarif maba noqoto waay jamu dakar salim saas way maalan sarif ma noqdo idan jamca hadda meeshii loo loo loo ku sheegay masarif wuxuu la jeedaa jamcu taksiir waay haddana jamcu taksiir dhammaantiisii ma ahane laba siiga ka mid ah waay gadaal ka keeni doona insha allah hadda laakiin jamcu taksiir iska dheh aljamcu jamca waaye jamcaasina waa jamcu taksiir ko jamcagan waa cila farciya waay ilaa hee farciya waay horta waa cilo soo ma aljamcu waa cilo waay ciladaasi maxay tahay farac xaggay farac ka tahay can ilwaaxid waa farcun can ilwaaxidi hal habayay farac ka tahay adduunkani hee bani aadamka markii la abuuray isagoo hal ah maa imaaday mas isagoo laba ah hal waay. laba iyo saddex afar shan boqolaal jamac noqdeen hagee ka imaada marka yaa asal waa hal halkaas maa waay Ab- abulbashar bani aadam waay idan jamac haddaad aragto waa farac xaggee farac ka yahay asal asalkiis maa waay jamac hal waay hal shay waa fahamni soo maha waa cilo farciyo idan ma aha ilaa asala soo maha asalkiisi naa ogaatay xaggee waay waaxid hal shay hal waay iyo wawasn lficli wasn lficl waay wasn lficl waay ka labaad wasan oo ficilka loo yaqaano wasn lficli waay wasn lficli waa cila waay cilo way horta xagee farc ka yahay can farcun can wasn اlsmi yaa la yihahdaa isimki wasankiisa farc ka yahay waa farcun can wasn اlficli eh, can wasn اlsmi isimka wasankiisa farac ka yahay ficilka fa- wasankiisi wasanulficil ficilka wasankiisi iyo isimka wa- wasankiisi waxaa far asal ah isimka wasankiisi ficilka wasankiisa faraca idan waxaa ku sugan cilo farciya soo maha a iyo walcadlu cadl waaye ha walcadlu waaye cadl asagna waa cilo waa farcun can ilmacduuli canhu kii xaggiisii wax laga soo leexiyey hee ayuu waxa u yahay can ilmacduuli canhu waa farcun can ilmacduuli canhu cadl maxaa waay wax la soo leexiyey waay wax meel kale laga soo leexiyey ayaa cadl yidhaahdaa cadligana waa wax meel laga soo leexiyey waay haddaba kii la soo leexiyey waa farac yuu farac u yahay kii xaggiisii laga soo leexiyey hee macduuli canhugii oo asaga xaggiis laga soo leexiyey ee farac u yahay ilan waa cila farciya ma tahay waa sax iyo wataaniihu taaniih waaye taaniih ayadana waa cila taaniihkan wa- waa- waxaa loo kala qaadi doonaa labo taaniihun ee alifu taaniih iyo taaniihun bimaa cadal alif hadda suu qabo haddii la kala qaado sagaal hadda aan tirinayna laakiin haddii labadan taaniidka la kala qaado maxay noqonayaan toban way toban ay noqonayaan gadaala ka ogaan doonaa iska dhaa iyo wataniiu taniid waaya taniid hasana waa cilo waa farac xageele farac ka yahay farcun an tadkiiri waay tadkiir ee wuxuu far- uu farac ka yahay ها تذكير ها اي فرع فيها رج يا ضمر يا اصل ايان فرع ها رج اصل اصوما maxay yeelay xawaa intee laga abuuray aadama laga abuuray asalkii idan taaniidku waxaa waaye waa farac xaggee laga keenay taaniidka tadkiira laga keenayba tadkiir hee ayaa laga keenay iyo watacriifu tacriif waaye tacriif tacriifkani meeshan waxaa loola jeedaa alcalamiyatu tacriif dhan ma aha tacriifkan meeshan waxaa loola jeedaa calamigii calamiyadiyaa loola jeedaa alcalamiyatu waa ila alcalamiya la yidhahdo ayaa loola jeedaa taas haddii saasaa loola jeeda aan la dhahin ishkaala kuga imaanaa macrifada imisay ahayday cimridii kusoo marnay lix tacriifka imisay ahaye lix soo maha macrifadu lix ayaa ahayd waa yahay haddii marka meeshan tacriif aad iska idlaaqdo macrifo oo dhan waa soo galaysa aad dhahdo waa lagu qabsanaa sabab hee isimka damiirka ah isimka mawsuulka ah ismu ishaaraha saddexdaasi mucrab miyaas mabni waay mabni waay hege iga toor ka hoos markaasi maxaa dhacay meeshan mucrab aan rabna maahane mabni maba rabnaba hagga ka tuur ku tuur kuwaasi iska celi way baxeen soo maha maleensari ma noqon karaan may maxaa dhacay waa mabni waay mucrab aan joognaa hadda ka hadlayna anakana anta idhig isimkii al ku jirtay iyo isimkii idaafo ku jirtay labadaasiina meeshan waa soo galaan ma dhihi karnaa maya maxaa dhacay cilooyinkan ayaa ayaga waxaa ka dhexay dagaalba haddii ayaga isimkan soo galaan ee munsarafnimid maleensarafni waaba ka baxaba ma arki karaanba marka idan ayagana iska celi yaa ku soo galin maxaa yeelay labadaas maxay yihiin kuwa diidaaya oo cilooyinkaani sarfiga diidaaya diidaaya ayaa diidan yihin ayagana saas daraaddeed hee isimka maleensarif maxaan dhahnay hee fatx ayaa lagu kasrinayaa ama lagu khafdinayaa ilaa hee haddii la idaafeeyo ama al gasho maana saas dhala idan isimka al ku jirto iyo isimka idaafo gasho hee kuwan baa kasoo horjeedaane iska eri ayagana maxaa soo haray marka la xigay caalamkii beeskaasaa loola jeedaa ma fahamti saas iyo watacriifu tacriifkii waaye calamkii waaye tacriifka isagana waa cila farac waay xagee farac ka yahay can tankiir waay farcun can tankiiri nakiro ayaa wuxuu ka yahay hee farac ka yahay macrifo asalkeed yaa waay nakiro waay nakiro waay waa yahay bani aadamka markii hore in la yaqaanay ayaa asal u yahay miya mas in aan la aqoonin in aan la aqoonin inaan jiri jirinba markaasaa la helay qof kasta dhashan waa nakiro markii dhalanaya ilaa magaca markii loo bixiyo macrifo noqomna maahane idan macrifnimo iyo asal ee iyo nakiriya asal ah nakiridii macrifadana waa ee waa faraca ida watacriifuna waa faraca isaga iyo watarkiibu tarkiib waay tarkiib tarkiib isagana waa cila oo farac ah farcun can ilifraadi tarkiib waa farac can ilifraadi tarkiib iyo ifraad yaa asal ah ifraad markii hal shay aad hesho ayaa halkaa la raadinay markaas ayaa kii kale soo qaday ku daray markaasa tarkiib imaana soo maa laakiin marka hore maxaa asal ah in la helo hal shay horta waa saas marka tarkiib isagana waa farcun can ilifraadi iyo walalifu alifi wannuunu nuun waaye nuuntaasi aliftaasoo asaa'idataani dheeri ah nuun iyo alif oo ee alif iyo nuun oo dheeri ah ayana waa cillo xaggay farci ka yihiin farcun cala almasiidi calayhi waa farcun cala almasiidi calayhi ama can ilmasiidi calayhi farcun hee can ilmasiidi way can ilmasiidi calayhi way can ilmasiidi calayhi waa farac maxay farac ka yihiin can ilmasiidi calayhi kan asaga dushiisii hee laga ziyaaday xaggiisii ayaga maxay noqdeen ziyaado soo maha marka ziyaadadan aan jirin maxaa maxay ahaayeen wax laga ziyaadaya ayaa jiray soo maha ziyaado inaad way bateen way bateenoo labay noqdeen laba ka hor maxaa u asal ahaa hal halkii ayaa ziyaaday laba noqday saddex noqday isagaa batay oo ziyaado u timaaday wa kii marka laga ziyaaday dushiisi laga ziyaaday ayaa farac ku yihin farcun can ilmasiidi calayhi kan dushiisii laga ziyaaday xaggiisay farac ka yihiin waaya iyo walcujmatu cujmo waaye cujmo cujmo ayadan waa cilo waa farcun can ilcarabiyati waay ajamada waa hee farac waxay farac ka tahay carabi carabnimo ay carabta ayaa ay farac ka tahay walcujmatu ee ayadana waa cilo idan farci ah farcun can ilcarabiyati iyo wa sifatu sifo waaye sifo sifadana waa cila waana farci haggee farac ka tahay can ilmawsuufi waay waa farcun can ilmawsuufi sifadan kan lagu lagu sifaynayo oo ku sifaysanaya farac ka tahay haddii kan la sifaynaya aan jirin ayada maxaa waxa lagu sifaynaya maxaa lagu sifayn lahaa waxba idan qofka lagu sifaynaya waa farac ka ka tahay kii la sifaynayana waa asal mee way markaa sagaal cilo soo maha idan sagaalkan cilo hee waaye isimka maalayansarifka ah sarfiga cilooyinka u diidaya yajmacu waxaa jamciyey ha yajmacu waxaa jamcinaya dheh haa cilooyinkaasi qowlu shaaciri gabayaagi qowlkiisii ayaa kulminaya uu dhahay ijmac muxuu ku tilmaamaa jamcigi wazin muxuu ku tilmaamaa wasunulficli caadilan muxuu ku tilmaamaa tartiibtii ku waday cadligii annif muxuu ku tilmaamaa ataaniidkii bimacrifati muxuu ku tilmaamaa tacriifkii rakib muxuu ku tilmaamaa tarkiibkii wazid muxuu ku tilmaamaa ziyaadat alalifi wannoon cujma muxuu ku tilmaamayaa alcajami walcujmatu falwasf muxuu ku tilmaamaa sifidii gada kamula tamaamulbeed waay gada kamula hee laada alifti waa alif litlaaq gada kamula kamula kamala kamila bitatliitil miim yaa la yidhahdaa inta waa bannaan tahay hadday waxaan ku fasirnay si fasir haddana fasir kale ku fasirayna fiiriba haye ijmac niyow jamci hee acmaashaadii habeenkii jamci ijmac niyow acmaashaadii habeenkii jamci oo xisaabtan gal war maanta maxaa soo samaysay wanaag ah maxaa soo samaysay dembi ah habeenkii hee xisaabtan haasibu anfusakum qabla an tuxaasabuu war xisaabtan gal habeenkii maalintii waxaad soo samaysay oo dhan ama kheer ah ama shar ah habeenkii ururi raadi wa wixii shar ana ka toobadkeen wixii kheyran ilahay ina kaa aqbalo ka bari ijmac hee ururi oo jamci acmaashaadi habeenkii wazin miisaami war maxaa soo samaysay maanta maxaa yaa badan wixii kheyr aad soo samaysay iyo wixii shar aad soo samaysay yaa badan isdheh isxisaabi wasin caadilan adigoo cadaalad samaynayso si cadaalada ku miisan acmaasha soo samaysay haye anif xaqir naftaadi xaqir waxba ma soo samaynin adig saanaa naf yahay dheh hal feer u geli hasdilin laakiin war maanta waxa soo samaysay badan kheer ma jirto dheh anif isxaqir waay isyas wax aad soo samaysay malaha dheh bimacrifatin adigoo aqoon ku dhehen nafta jaahilmaha u diline wixii ay si kheyr a samaysayna hee u garo ugu ugu garaaw wixii sharcana hee kacnaano rakib doqonnimo fuul marka wixii aa wax doqonaa tahay waxaad nin soo dedaalay ma tihide doqonnimo fuul way kor doq- doqonnimo kor rakib fuul doqonnimo wasid ziyaaso cijmatan inaad cajami aad tahayba wax abaanad fahmaynin nusuusti lagu sheegay si fiican ee inaan ku camalfalin doqon aad tahay cajam aad tahay iska soo qaad فالوصف تلمانت وناقصن قد كملا وكامل نقضي العلة الأولى فالجمع والله سبحانه وتعالى أعلم بالله